isu taga saxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay ka daafurtay tobabar kor loogu qaadaya aqoonta saxafiyiinta ku cusub saxaafadda ee magaalada beledweyne mid ka mid a macalimiinta bixinayay tobabarka ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha lagu baran doono intuu socdo tobabarkaani fesoj oo magaalada beledweyne tobabarkan ku qabanaysa waxa ay ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan ilaa labaatan wariye oo isugu jira toban wiil iyo toban gabdhood oo dhammaantood ah kuwo ku cusub saaxadda saxaafadda ee deegaankan waxaa loogu talagalay wariyaashan inay ka faa'iidaystaan sidii ay ku noqon lahaayeen wariyaal aqoon ahaan iyo xirfad ahaan dhisan sidoo kalena ay muujiyaan mas-uuliyad mar kasta oo ay bulshada wax u gudbinayaan waxaan ku kalsoonnahay markan tababarka labada maalin ah uu soo dhammaada kadib wariyaashan maanta ka qaybgelaya tababarka in ay kaalin muuqda ka qaadan karaan horumarinta warbixinada la xiriira arrimaha bulshada si guudna waxaa barnaamijkan loogu talagalay soomaaliya oo dhan inay ka faa'iidaystaan ilaa saddex boqol oo wariye oo ah wariyaasha ku cusub mihnadan saxaafadda ah magaalada beledweyne waxaan soo gaaraynaa markii labaad si ay dadkan dhalinyarada ah ee wariyaasha ah ee awoodda badan haya ee enerjigooda nadiifka uu yahay in ay ay ka faa'iidaystaan bulshadana u faa'iideeyaan oo ay noqdaan wariyaal lagu dhiirigeliyo in ay bulshada u gudbiyaan waxa ay u baahan yihiin oo ah saxnaan sinaan dhexdhexaad iyo cadaalad in loo sameeyo marka la sameynayo wararka iyo barnaamijyada intaba tobabarkan ayaa socon doona muddo laba maalin ah kaasoo intuu socdo wariyaasha magaalada beledweyne kor loogu qaadi doono aqoontooda wariyanimo